iyadoo lagu guda jiro tobankii dambe ee bisha barakeysan ee ramadaan ayaa suuqyada magaalada kismaayo gaar ahaan suuqyada lagu iibiyo carwooyinka dharka ayaa waxaa laga dareemayaa mashquul aada iyadoona inta badan aad ku arkayso suuqa caruur aada u fara badan iyo waalidiintooda oo hareer socdaa oo doonaya inay ka tukaameystaan carwooyinka lagu iibiyo dharka kabaha iyo shoobinada iyadoona ay fooda nagu soo hayso maalinta farxadda weyn leh ee ciidulfidriga waa kuwan qaar ka mida ganacsatada oo aan wax ka weydiiyey sida loogu diyaargaroobayo maalinta farxadda weyn ee ciidulfidriga bisha ramadaan waa bil aad iyo aad u khayr badan waa bil dadka badanaa ganacsiga ama wax carwooyinka wax badan kala soconayo ganacsi waxyaala fara badanaa keenima waxaan isku diyaarinaynaa agabka oo la qaadan lahay waxaa la bilaabaa dhar iida in la gado dadkii carwada way imaanaya waxyaala fara badanaa baxay markaas inkan badanaa kusoo galayo bilaha kala iibay bisha ramadaan aad bisha ramadaan aad iyo aad u badantaa horta wax la gadanayo qaab ahaan bisha ramadaan waa sida dharkii raggii dumarkii camal carwada maasha allah bishaas bil waxay naqanaya oo habeenkii xataa waqti badan in la shaqeeyo dan wallaahi amnigeena aad iyo aad uu sugan yahay aadaan ugu diyaargarownaa inaan aan muudno ramadaankana waa rajeynaynaa haddana nolosheenana alxamdulilah wallah aad baan ugu muudnaa ganacsigeenana waa mid aad u heer sareeyo heer heer sare jooga waa si fiican ayaan u diyaargarownay insha allah maasha allah bisha ramadaanka aad iyo aad buu u barakaysan yahay waayo bilaha kale isku mid ma ahan ganacsiga hataa isku mid ma aha weli markii tobanka dambe meesha ugu fiicneed ay tahay